baahida ka jirto special istaalka meesha shaqada la kala leeyahay yaabayaa laisku qasin meeshane shaqadayda aniga waan ka soo bixi aniga wembiiga laakiin mas-uuliyada i saaran ma yeelay mana yeelay mana yeelay saddex jeer inaa maama reejaara ah inay maaragtay ambulance u yaalin herkota level four masalaani herkota ma yeelay anigoo embiiga mana yeelay maxaana baaq u dirahayaa gobanaga iyo dowladdiisa because waa ogtihiin dhibaatadana haysto caafimaad inaan had saacaddan ka hadalno taas waan yeelayna moho aniga welibo shaqada maxaan u dirahayaa dadka ka shaqaynaya istaalka ma yeelayno dadkan istaalka ka shaqaynayna inaan dadkaayna la dulma ma yeelay anigoo ambiiga ah taas tu ani mas-uuliyad iga saaran waay aniga markaan hadlayna fa ijaaraan ku hadlayaa soo maxaan leenahay dadkii ree ijaara u shaqaynaya dadweynaha ha noqdo national government ama ha noqdo county government mas-uulid kow aniga waay fast dad maxaa jiraa sambool meeshan joogo oo shaqadooda qabsanayni meeshan waxaan ka codsanaya dadweynaha ninkii shaqadiina qabsan waad inta xafiisa ugu tegtiin ka bixiya xafiisyaha taasaa ugu muhiimsan fast xafiisyaha laga bixiyo because haddii adi sambool aa tahay meel aa fadhido oona maaragta aa qabsanaynin shaqadooda maxaana maxaa u joogtaa meeshaas xaba soomaho kii macalin oo xabad dantiisa qabsan waaya la xisaabtama kii takhtarka la xisaabtama kii jiifka la xisaabtama because waxaas oo dhan shaqadaas lacagaa luu siinhaya laakiin ta mas-uulta sare eh anagaa mas-uul naga saaran tahay waa ka raalli ahaanaysiin mar dambana maarata ma dhicayso waan la xisaabtamaynaa gobanaga kolley annaga dowladda waan soo dhisnay soomo ma baryayno ma baryayno annaga shaqadaas annaga maaragta aan ka codsanayna gobana wax aan baryayna mao shaqadiis waa taas waa inuu ka soo baxo asaga iyo wasiirihiisiyo iyo dadka kale so taas waa nasiib daraa dhacday mar dambena ma dhacayso insha allah waana waana maarata la fadhiisanaynaa gobanaga iyo tiimkiisaan la fadhiisanaynaa so waxaan rabaa inaa saa u ogaatiin dadweynaha ma yeelayna taas annaga geerida ilaahay baa keenaa laakiin waa inaad taxtar aad subiyaan oo qofka markuu tago daawo uu heli karo oo wax kasta uu heli karo